assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu subax wanaagsan dhegeystayaal idilaantiinba meel walbaad joogtaan kusoo dhawaada warka subaxee radio kismaayo qodobada asaaka ee maqli doontaana waxaa ka mid ah madaxweynaha jubbaland oo magaalada adis ababa ee xarunta dalka etoobiya kulan kula qaatay madaxweynaha dowla deegaanka soomaali galbeed madaxweynaha kenya oo ku baaqay in ciidamada admis ee soomaaliya joogo ay soo afjaraan howlgallada ka dhanka al-shabaab dowladda soomaaliya oo ka qayb gashay shirka maaliyadda hay-adaha jaamacadda carabta dowladda masar oo dooneysa in loo dhoofiyo hilibka xoolaha soomaaliya isbitaalka magaalada beledweyne oo lagu wareejiyay agab caafimaad oo ka yimi hay-ad markaasi laga leeyahay dalka sweden wararka dibaddana waxaa ka mid a genaraal al burhan oo wacad ku maray in uusan markaasi soo afjari doonin dagaalka ilaa iyo inta uu markaasi ciidamada genaraal dagaalo uu hogaamiyo uusan ka sifayn doonin dalka markaasi sudan sida uu hadalka u dhigay
waa kuma warwaageedii maxaa u dambeeyey siyaasadda dalka xaqiiq miyaa rabtaa mise been xaqiiq ayaan raadinayaa haddaba rediyo kismaayo ka dhegayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan
waayahay isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal waa axadda soddonka bisha afraad ee abril ee sanadka labada kun saddex iyo labaatanka warka subax waxaa idiin akrinaya anigoo ah cabdirasaaq maxamed sheekh siraad aan ku bilaabee madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam oo booqasho ku jooga magaalada adis ababa ee caasimada dalka etoobiya ayaa halkaasi kulan kula yeeshay madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida mudane mustafe maxamed cumar kulanka kadib mas-uuliyiinta ayaa yeeshay wadahadallo midho dhal ah oo looga hadlay iskaashiga labada dhinac ee amniga xuduudaha dhaqaalaha iyo wadaagga khibradaha hay-adaha kala duwan ee labada dowladood madaxweynaha dowladda jubbaland mudane axmed maxamed islaam ayaa uga mahad celiyey madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida soo dhaweynta uu sameeyey iyo siday isaga kaashan doonaan sugidda amniga xuduudaha mudane mustafe cagjar madaxweynaha dowla deegaanka soomaali galbeed ayaa dhankiisa sheegay inay ka go-an tahay xoojinta wadashaqeynta kala dhexeysa jubbaland si looga guuleysto sugidda ama loogu guuleysto sugidda amniga xuduudaha labada maamul markaasi la isagana kaashan lahaa dagaalka ka dhanka al-shabaab dhanka kale madaxweynaha kenya william ruto ayaa sheegay inay muhiim tahay in argagixisada soomaaliya iyo tan geeska africa lasoo afjaro oo markaasi si uusan dagaalka usii socon muddo dheer ruto ayaa sidoo kale bogaadiyey dalalka ay ciidamadao ka joogaan soomaaliya ee la dagaalamaya al-shabaab kuwaas oo ciidamadooda ay qeybta ka yihiin howlgalka midooda africa admis madaxweyne ruto ayaa xusay in dalalku ay ku dhaqmaan si taxadar leh oo deg deg ah ayna xaliyaan taageerida dhaqaale si loo xaqiijiyo in ciidamadooda ay kusugan ee ku sugan soomaaliya ay si hufan markaasi u shaqeeyaan waxa uu ku booriyey madaxda kale ee dowlad goboleedyada inay xoojiyaan wadashaqeynta iyadoo loo marayo waqtiga iyo wax ku oolka si meesha looga saaro khatarta argagixisada xuduudaha isaga gudubta madaxweyne ruto ayaa horey u sheegay in kenya ay sii wadi doonto taageerida ay soomaaliya siiso ama si loo gaaro xasilooni dhab ah oo ka heegasha gudaha soomaaliya dowladda kenya ayaa ka mid ah dowladaha ay ciidamada faraha badan ka joogaan soomaaliya kuna howlgala magaca admis iyagoo markaasi dagaalo xoogan la gala al-shabaab wasiirka maaliyadda dowladda soomaaliya doctor cilmi maxamuud nuur oo ku sugan dalka morocco ayaa ka qayb galay furitaanka shirka sanadlaha ah ee hay-adaha maaliyadda carabta shirkan oo ka furmay magaalada rabaad ee dalka morocco ayaa waxaa looga hadlayaa arrimaha dhaqaalaha iyo iskaashiga hay-adaha dhaqaalaha ee dalalka carabta wasiirka maaliyadda soomaaliya ayaa la wadaagay hay-adaha iyo dowladaha kasoo qayb galay shirkan arrimaha horumarinta dhaqaalaha soomaaliya iyo hanaanka dib u habeynta maaliyadda wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya doctor cilmi maxamed nuur maxamuud nuur aan iraahde ayaa sheegay inuu ku booriyey wasiirada jaamacadda carabta ee dhiggiisa ah iyo hay-adaha kale ee maaliyadda carabta inay sii wadaan garab istaaga dowladda soomaaliya ee ku aadan dhammaystirka barnaamijka deenacfinta soomaaliya wasiirka maaliyadda soomaaliya ayaa sidoo kale kulamo gaargaar ah la qaadan doona inta uu shirka socdo wasiirada dhiggiisa ah iyo madaxda hay-adaha maaliyadda carabta ee shirka ku sugan dowladda iyo hay-ado markaasi dhaqaale markaasi oo ka tirsan jaamacadda carabta ayaa soomaaliya markaasi ku ammaanay doorka muhiimka ah ee ka qaadatay ama ay ka samaysay ee arrimaha ku aadan dhammaystirka barnaamijka deen cafinta iyo nidaaminta maaliyadda wasiirka sahayda iyo ganacsiga gudaha ee dowladda masar doctor cali al masaalixi oo shir jaraa-ideed ku qabtay magaalada qaahira ee dalka etoobiya ayaa ka hadlay saameynta uu dagaalka suudaan ku yeeshay xoolaha nool ay soo dhoofin jireen loona dhoofin jiray dalkaasi masar wasiirka waxa uu tilmaamay inay maxjarada masar haatan ku sugan yihiin shan kun oo neef oo lo ah oo laga keenay dalka suudaan islamarkaana ay caqabado adag markaasi ka dhalan karto xaaladaha ama xoolaha laga keenayo gudaha suudaan sababo la xiriira duruufaha haatan ka jira dalkaasi waxa uu intaasi ku daray inay kulamo la qaadan doonaan wakiilo ka socda dalalka suudaan iyo dalal kale si looga tashado ganacsiga hilibka xoolaha ee loo iibgeeyo dalkaasi masar dhanka kale wasiirka sahayda iyo ganacsiga gudaha ee dalka masar ayaa waxa uu tilmaamay in ay daraasayn ku hayaan sidii dalalka soomaaliya iyo jaad looga soo dhoofsan lahaa hilibka xoolaha gaar ahaan looda si loo buuxiyo gabaabsiga hilibka ee markaasi kusoo wajahan suuqyada hilibka ee dalka masar wasiirka waxa uu hoosta ka xariiqay in hilibka xoolaha laga keeno dalka suudaan uu had iyo jeer ahaan doono isha koowaad ee hilibka laga isticmaalo dalka masar hay-adda human bridge ee dalka sweden ayaa isbitaalka guud ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan soo gaarsiisay kaalmo kala duwan oo u baahnaa isbitaalkaasi sida la sheegay qalabkan caafimaad ee la gaarsiiyey isbitaalka beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa isugu jira daawooyin kuwa markaasi afka laga qaato iyo kuwa la isduro agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada beledweyne doctor saleymaan cabdi cali oo gudaha isbitaalka kula wareegay agabkan caafimaad ee hay-addaasi ay soo dhiibtay ayaa waxa uu ka mahad celiyey deeqdan caafimaad ee loogu talagalay lana keenay xilligeeda sida uu sheegay waxa uuna markaasi aada ugu mahad celiyey jaaliyadda reer hiiraan ee kala jooga dalalka sweden iyo maraykanka oo iska kaashaday soo dhoofinta qalabkaasi caafimaad in la keeno gudaha dalka gaar ahaan magaalada beledweyne ayuu sheegay inay muhiim u tahay in markaasi agabkan caafimaad loogu adeego bulshada gobolkaasi wararkaasi waxay ahaayeen kuwii gudaha kuwii dibadda ayaa inoo soo socda inta ka horeysa kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka cabdirasaaq ali cabdullahi yaala diyaara
aad baad umahadsan tahay cabdirasaaq maxamed shaksiraad wadani wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka subaxee raadiyaha kiisimayo codka jubbaland a koob iyo laba ee dhegeystayaal kulamada la ciyaaray ee horyaalka premier leaga kooxda kubadda cagta ee crystal balace ayaa afar saddex kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee watham united kulan ka tirsanaa horyaalka premier leaga sidoo kale beton ayaa lix iyo eber kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ee wolfishamptom kulan ka tirsanaa horyaalka premier leaga dhanka ila liga sbain haddaan egno kooxda kubadda cagta ah ee barcelona ayaa afar iyo eber kaga adkaatay kooxda kubadda cagta ah ee real betis ee kulan ka tirsanaa la liga sbain sidoo kale kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa afar iyo laba kaga adkaatay kooxda kubadda cagta almeria dhammaan kulamada caawa ilaa iyo galabta la ciyaarayo ee horyaalka premier league haddaan eegno kooxda kubadda cagta ee fulham ayaa la ciyaareysa galabta kooxda kubadda cagta ee manchester city kulan ka tirsanaa horyaalka premier league ka oo ah mid aad duceyso badan ayaa soo galaya tobanka ama afarta galabnimo xilliga geeska africa manchester united iyo aston villa ayaa wada wada ciyaaraya galabta tobanka ama afarta galabnimo xilliga geeska africa sidoo kale newcastle united iyo southamptom ayaa wada dhelaya galabta liverpool iyo tottenhamna maqribka lixda maqribnimo qadar soddon daqiiqo ayay wada dhelayaan dhammaan kulamadaasi oo ah mid aada u xiiso badan oo horyaalka premier leaga sidoo kale liigaha sbain haddaan eegno kooxda kubadda cagta ee catis ayaa la ciyaareysa kooxda kubadda cagta ee valensa xubinta ciyaaraha warka subax dhegeystayaal waan intaan dibidi ku celiyo wadaniyo qibaha warka ka dhiman
waayahay cabdirasaaq ali cabdullahi aad buu umahadsan yahay oo noo soo koobayay xubintii ciyaaraha ee warka kusoo dhawaada wararka dibadda aan ku bilaabay madaxa golaha militariga ee haya talada dalka sudan genaraal cabdifataax al burhaan oo waraysi qaasa siiyey telefishinka al hura ayaa sheegay inuusan aqbali doonin inuu la fadhiisto taliyaha ciidanka gurmadka deg dega ee genaraal maxamed xamdaan dagaalo al burhaan waxa uu xusay inuusan la kulmi doonin generaalkaasi uu ku eedeeyey inuu yahay hogaamiye xisbi mucaarad oo ku kacsan dowladda sudan sida uu hadalka u dhigay labada hogaamiye ayaa la qorsheynayay in ay yeeshaan kulan toos ah oo ay kaga wada hadli doonaan dagaalka dhiiga badan uu ku daatay ee ka dhacay caasimadda dalkaasi khartuum iyo magaalooyin kale waraysiga ayuu genaraal alburhaan siiyey telefishinka alhura t v waxa uu ku sharxay inuu horay ugu sheegay genaraal dagaalo haddii khilaafkooda yahay mid shakhsiyadeed inay labadooda si gaara u xallin doonaan balse ay soo dhexgelin doonin ciidamada iyo dowladda sida uu hadalka u dhigay waxa uu intaasi ku daray inuu genaraal dagaalo gaashaanka ku dhuftay codsiga ee ah in labadooda ay wada kulmaan wada hadlaan oo ay wada heshiiyaan taasi uu soo dhaweeyey balse generaalka kale ayaa taasi diiday warkii subax ood kala socoteen radio kismaayo dhegeystayaal waa inay intaa